madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya mas-uuliin isugu jiro wasiiro iyo saraakiil ka socda wadanka turkiga ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu soo dhaweynayay markabka turkiga oo baaris shidaal ku sameyn doona gudaha wadankeena munaasabadan oo ka dhacday degada magaalada muqdisho ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane daa-uud awees jaamac waxa uuna sheegay in ay midaani tahay fursad taariikh weyn ah oo guud ahaan u ah ummadda soomaaliyeed wuxuu sidoo kale sheegay in mashruuca sahamiinta shidaalka uu wax badan ka bedeli doono mustaqbalka soomaaliya iyo sawirka guud ee caalamka looga haysto dalka munaasabada maanta waa munaasabad taariikhi ah waa soomaaliya taarikh cusub u qormaysa dhowr sannadood oo soomaaliya ku jirta xaalad aad u adag waxaa maanta bashaaro weyn ah in maanta shacabka lagu bogaadiyo in hawshaan ama mashruucan weyn ee muhiimka ah dalka laga hirgelinayo dhab ahaantiina waxa uu noqon doonaa mashruuc wax weyn ka bedeli doona sawirka iyo mustaqbalka soomaaliya intaba dabcan mashruucaani waa mashruuc muddo soo socday oo markii labada dowladood heshiiska gaareen ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya turkiga kadib waxaa xigay nidaamkii amaba qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiskaasi oo ay ka mid tahay in markabku halkan yimaado caadiyanna markabka muddo ayuu soo qaataa intii uu soo socdayna waxaa socday diyaargarow dhinacyo badan ah marka maanta ayaa ah maalintii loo madlanaa oo ah in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kale ka socota dalka turkiga ay si wada jir ah ay markaasi daha uga rogaan barnaamijkan fulintiisa oo hawsha ugu horraysa markaas bilaabi doonaan oo ay tahay in sahankii la bilaabo sahankaasna waxaa la filayaa muddo shan ilaa toddoba bilood gudahood ah in natiijo wanaagsan ay ka soo bixi doonto maadaama ay jireen howle hore loo soo qabtay oo markaasi dhiirigelinaya in sahankan uu noqon doono mid natiijadiisu ay wanaagsan tahay markabka sahminta shidaalka ayaa la filayaa in door weyn uu ka qaato sahminta shidaalka badda soomaaliya taas oo tallaabo muhiim u ah wax weyn ka tari karta culeysyada dhaqaale ee dalka muddo dheer la tacaalayay